aydan sidaas oo kale ana rasuulallaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay kaana waxau ahaay yaquulu kii yidhaahda nabiga ilaahay saasuu dhihi jiray allaahumma ilaahayow laka aslamtu ilaahayow adigan kuu hoggaansamay wa bika adiga qabistaadaan aamantu aaminay oo daatadaada ayaan ilaahayow aaminay oo aan maarata rumeeyey wa calayka ay ilaahayow calallaahi adiga korkaadaan talalaa tawakaltu tala saartay oo aniga ictimaadkaygu ilaahayow adiga korkaadau ahaaday wa ilayka ilaahayow adiga xaggaadaan anabtu soo naqday aniga rujuucayga iyo soo naqashadayda ilaahayow adiga xaggaada waaye wa bika ay bixujatika ilaahayow adiga xujadaada iyo burhaantaada ayaan khaasamtu ku dooday oo macnaha xaqaada ood adiga soo caddaysay xujadaas ayaan ku dooday oo mar haddaan qof la doodaayo ilaahayow xujadii iyo burhaantaada adiga soo dejisay ayaan ku doodaa allahuma ilaahayow inii aniga acuudu waan magangelaa bicizatika bisababi cizatika gaalibnimadaada sababteeda laa ilaaha ilaah ma uusan ahaanin oo xaq lagu caabudo ilaa anta adiga maahine ilaahayow waxaan magangelaa oon intaas macnaha jumladan ictiraadka loo soo gelsho laa ilaha illa allahu macnaha ikhlaas ou geliha an tulilanii inaad cibaadiyeysid oo aniga aan dhumo wa anta ilaahay adiga alxayu ilaahay midka noolaay ayaa tahay alladii kii laa yamuutu aan dhimanayn waljinnu waalinsu jin iyo insi laakiin yamuutuuna way dhimanayaan muttafaqun calayhi xadiidkaas muttafaq waaye bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen marka waxaa waaye ilaahayow inaan aniga waxaan intaasoo dhan aan cizadaada iyo sharaftaada u magan galay in aniga la i dhumiyo oo aniga aan dhumiyo inaan aniga dhummo oo aan meel cidlaa ku dhummo oo aan lalaalo naqdo oo aan meel baadiya ku naqdo ayaan ilaahayow kaa magan galay hadallaadka horo waa isu dhow yihiin waana kala bedbedelan yihiin allaahuma laka aslamtu ilaahayow adiga ayaan kuu hoggaansanay oo waxaa waaye culummadu sheikhu marat mufasiriinta waxay leeyihiin ilaahayow adiga ayaan kuu hoggaansamay xagga xukunkaada amarkaada wixii aada soo dejisay shareecadaada kulli adiga ayaan kuu hoggaansamay wa bika adigaan aamantu aaminay ilaahayow adiga daatadaada awsaaftaada wanaaggaada tilmaantii adiga aada noo isugu kayna tilmaantay waa aaminay oo adiga sidaad isugu kayna tilmaantay waa aaminay oo waxba kama inkirsan wa calayka tawakaltu ilaahayow adigaan aniga tala saartayo adaanku tala saartoo wax allaala waxaan aniga amuur leeyaho o dhan aniga qalbigaygii inaan dabbaro ama aan kala gedgediyo waxaan uga jeclahay in adiga kuu tala saarto oo sidaad adiga ilaahu ii qadarto aan raalli ku ah oo macnaha xaaladda markaas aan ku jiro mid aniga idhibe hadday tahay iyo mid i anfaci hadday tahaba ilaahayow amarkayga dhammaantiisa adaan kuu tala saartay wa ilayka anabtu ilayh ilaahayow adigaan kuu soo naqday oo aniga tawbakeenkayga iyo cibaadada aan samaynaayo iyo xaqa habkaan uga hoggaansamaayo iyo mararka qaarkood aniga wixii dhibaato ahoo i dhacaaya meesha aan ka ho maaragtay magangelaya iyo kulligood ilaahw adaan kuu soo naqday ilaahayow adaan kuu soo naqday wa bika khaasamtu ilaahayow adiga ayaan kugu dooday oo maxay tahay bika khaasamtu bimaa acdaytanii min alburhaani ilaahayow waxaad burhaan iyo cilmi iyo xujo adiga aada soo dejisay iyo shareecooyin wixii adiga aada isiisay oo adiga aada ii qadartay aan khaasamtu ku dooday maxaan la dooday acdaa diini dadkii diinta kasoo horjeedo taasaan kula doodaa maxaa yeeley waxaad adiga ii soo dejisay ood adiga ii caddaysay aan ummadda kale kula doodaa in ayguna baadil taagan yihiin ee ilaahay markaa intaas sameeya allahuma inii ilaahay aniga inii aniga acuudu waa magangelaa bicizatika bisababi cizatika cizadaada iyo haalibnimadaada anigoo maaragtay xabligeeda qabsahaayo ayaan magangelaa oo maxaan ka magangelaa an tulilani inaad idhumisid oo macnaha aniga aan dhummo ayaan ka magangelaa laa ilaaha ilaah mausan ahaanin oo xaq lagu caabudo ilaa anta maxaa yeele waxaa waa markaan ow marka ikhlaaska ow ilaahay tuugaayo ayou haddana waxau sii caddaynaa ilaahay inuu ilaah kale la caabudo loo hoggaansamo inuusan jirin man waxaa waaye ikhlaas qalbiga saafinimo ay ka imaahayso marka anta ilaahayow alxayu ilaahay midka noolay ayaa tahay oo alladii kiyaa tahay laa yamuutu aan dhimanaynin ilaahayow midki aan dhimanaynin oo adiga aan laga yaabin xaaladiisu inay isbeddesho oo sifo kasta u taagnaayoo xilli kastaba taagnaay ayaad adiga tahay dadkaan cid ugu cimri dheer ama cidda ugu sharaf badan akhirkeeda waa ugu dhimanin laakiin adiga uma dhimanaysa marka maadaama adiga aad tahay kii keligiisa joogaayo ee wax tadabaraaya ase adiga ayaan ku tala saartay waljinu walinsu yamuutuuna jini iyo insina way dhimanayaan muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim lafdigan muslim ayaa iskale imaam bukhaari lafdigu waa ka gaaban yahay oo xoogay dhilla oo aa kasoo gaabsho waxaa yahay lafdigiisu xoogaa allahuma ini acuudu bicizatika laa ilaha illaa anta intaas oo isao kusoo gaabsaday oo maaragtay lafdiga qaybta dambe ayuu leeyahay ku waafaqiyey alxadiidu athalith xadiidkii saddexaad marwiyun waayo kii la wariyey can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ibnu cabaas ayaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi xadiidka ibnu cabaas xadiidku waa mawquuf xadiidkan marfuuc maaha mawquuf iyo marfuuc waxaa lagu kala yaqaanaa luqada carabiga haddii lagu kala sheego marfuuc waa wixii la kor yeelay ee nabiga loo kor yeelay macnaha amarkaas in nabiga loo kor yeelay ila nabiga yidhi nabiga u ka sugnaaday macnaha waa xadiid sheekadiisa nabiga xaggiisa loo tiirshay mawquufna qofka markaas sheegay oo ku taagan yahay macnaha nabiga ma jiro laakiin hadalku ha ahaado hadal macno nabi wato oo hadalaan caqli laga dhigi karin hadalkaas laakiin lafdigu ma aha lafdigu cabdullahi bin mascuud cabdullahi bin cabbaas ayaa iskale qaala cabdullahi bin cabbaas wuxuu yihi xasbuna allahu kelimatu xasbuna allahu xasbunaa waxaa kaafigayna allahu ilaahay iyo wa nicmal wakiilu qaalahaa waxaa yidhi kelmaddaas ibraahiimun kelmaddaas qaalahaa waxaa yidhi kelmadiiyo jumle ka dhiga waa kelma laga sheekeyhayo xasbuna allah wa nicmal wakiil lafdigaas qaalahaa ibraahiimun nabi ibraahiimaa yidhi xiina waktigii ulqiya lagu riday fi naari markii naarta lagu riday waa kelmadow yidhi wa qaala haa waxaana kaloo yidhi macnaa ila hadalka ibnu cabbaasa sheekada wato wa qaala haa waxaa yidhi muxamadun nabi moxamed ayaa yidhi sala allahu calayh wasalama xiina waktigii qaaluu ay yidhaahdeen ina annaasa dadka qad jamacuu lakum dadku waa idiin kulmeen oo cadowga waa isugu kiin soo socdaa oo isugu kiin tegaaya mugaween fakshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu waxay yidhahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaas ayay yidhaahdeenoo labada lafdiba saasay iska waafaqsan yihiin oo nebi ibraahimna waa ka sugnaatay nebi maxamedna waa ka sugnaatay xadiidku marka waxaa waaye ha ahaado lafdigu nabiga inuu ka sugnaaday laakiin qisada sheeka ahaan cabdullahi bin cabbaas awa oo mawquuf ku yahay laakiin waxuu ka sheekeynaayo waa wax nabiyaashu yidhaheen ee hadda waxay igu hadda dhahu haayeen ma aha wa fii riwaayatin riwaayo kaleto oo lahu ibnu cabbaas maarata bukhaari uu leeyahay maa waxay ahaydeen can ibni cabaasin uu ka leeyahay radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi kaana aakhiru qowli ibraahiima nabi ibraahim qowlkiisii kii ugu dambeeyey waxau ahay hadalka saasa gadaal loogu fasiraa kaana aakhiru qowli ibraahiima ibraahim qowlkiisa kii ugu dambeeyey waxau ahay xiina waktigii ulqiya lagu riday fi naari naarta xasbiya allahu wa nicma alwakiilo xasbi aniga waxaa igu filan allahu ilaahygaa igu filan wa nicma alwakiilo mid la tala saarta ilaahaybaa maaragtay aada nicmo ule waxaa la yidhahdaa meeshaan culummadu tafaasiir fara badan ka baxsha kitaabka bukhaariga markii soo qaadayo nabi ibraahim markii dabka lagu ridaayo geed manjaniiq la yidhaha waxaa waaye laanta fakata la yidhaha ayay u sameeyaan geedaha dadka baadiyaa joogi jira yaqaana geedaa la xidha laantiisahoo jiljilcana aada loo laabaa markaasaa waxaa lagu xidha geedka jirdiis xirigaas haddii la taabto laanta waa booda ilan tegisaga meesha marka hore ka dhalato ilan waa marka hore soo afkeeda waa lasoo laabay laantaasoo kalaa la saaraa marka wixii kor saaran maxay ku sameynaya ilaan iyada xoogay u socotaa waa tuure nabi ibraahim marka dabaa loo sameeyey geed saasoo xirigay saareen oo sariira ilaa ayaga ta tagaan dabka ma ku ridi karaan dab oo olcaya waa ma loo dhawaa karo marka gacanta ma lagula tuuri karo qof qof binaadana waa geedkaasay saareen markay geedka inta saareen ay laanta lasii daynayeen ayaa ilahi waxaa la yidhaha malakul jibriil usoo diray mugaasuu wuxuu yidhi maxaan kuu qabtaa ujeedaa dabka ma damiyaa mugaasuu ilahay igu filan idhaaf adig haddii ilaahay aa igu filan idhaaf waxaa la yidhi malagii oo roobkaa yimid oo mar isla markaas inta geedka la saaraya markaasu wuxuu yidhi dab ma ku shubahow yidhi dabka biyo ma ku shubahow yidhi mugaasuu wuxuu yidhi ilaahay haddoo adiga ku amray ani ilahay igu filan ilahay igu filan maanaa maxay kutusaysaa khalqa wax ma ka rabi khalqa waxba ma ka rabi yaqiin baabu yaqiinsa kuma soo jirin macnaha maxuu gaaray yaqiintiisa ilaahay ayaa igu filan macnaa cilmulyaqiin waxa uu leeyahay nabiyaashu xaqiiqay qabaan waxaa waaye waxa facaal kara oo wax dili karo waxna dhiri karo waa ilaahay dabka daatiisana wax maiga dhibaa dab dabkana ujeediin kulaylkaba ilaha geli dabka kuleylka yaa geli ilaha geli saana qabowga geliha maxay noqota marka amarka ilaahay qul yaa naaru kuni bardan wasalaaman qabow iyo nabadgeli isugu naqaadeen qabow dildila qabowba wada naqalaha qabow iyo nabadgeli korkiisu ma jira saddex maalmood afar maalmood ku jiraan lahayn dabka waa damey maaragtay aada lafiisa ka baxaysin meeshu isaga dhex baadiisana meeshu ku dhex baadiisana marka maxay sameeyeen iga dhex bax waa marka wa marta wax lagu sameeya ma leh wax naga lagu samayn kara ma leh naga dhex baxin la yidhaha waa waa dhacday ninka la yidhaha musaylamat lkazaab xarbu ridda intuusan dhicin xarbiga asaga lagu qaaday intuusan dhicin oo uu nabinimada sheegtay ee nabiga waktigii la oofsan rabay waxaa rumeeyey nin la yidhaha cabdullaahi ibnu barda oo ahaay reer yeman abuu muslim alkhawlaanina lagu naynaasiyo markaasu wuxuu yidhi ma rumaysan tahay inaan aniga nabi kala ahay oon maxamed la simanahay mukaasuu yihi maya mukaasuu yihi ma rumaysid miyaasuu yihi maya dab ha la shidowda ha lagu rido mukaasuu wuxuu yidhi dabka ilaaha wax ku dilo wey dabka ilaha wax ku dilo dabkiyaa lagu rido saddex maalmood markuu dabka ku jiray oo u tegay ninkii oo iska nabad qabo korkiisa bus busti laa saarin dabka bustiisi maahayna wax kaloo saarin male musaylamatu lkadaab isku naxay oo wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa hawgey dalka ma iiga bixi kartaa hawgey dalka le iiga bax meeshaan aniga aan xakumo iiga bax waa kaa tegaa hawgey waa kasoo tegay markuu kasoo tegaa nabiga la oofsaday alayh salatu salaam waa intii nabiga marka la oofsaday oo abubakar la tala saarayo cabdullahi abuu muslim alkhawlaani jidkuu kusoo lugeynayo markuu yimid qisadii aa la maqlay asxaabta maxaa leeyahay nin oo asxaabta nabiga rumeeyey ayaa dab lagu riday ninkana dabka ma gurin sheekadiyaa suuqa gashay waa la yaab ila ninka dab eedoo lagu ridaa kasoo tagaa soo sheegay waxaa ninka dabkana ma guro ninkana waxaa waaye inuu soo haajiro uu qalabkiisa oo qaato khatigiisii xoogaa soo jiscan qaadanaya wuxuu yimiday nabigii oo marka bil camal oo ofsado abubakar marka uu mas-uuliyey masaajidka u yimid waa kii cumar uu yihi nabigeena calay slat salaam in kaana ummadayda haddou nin niman muxadisiinta nimanka oo mulhimiinta hadduu ku jiro cumrow naqanaa cumar waa kii mulhim ahay oo waxyaaba lagu ilhaami jiray masaajidka waxuu ku arkaa ninkaas waa fiirsha waa u yimiday dhab oo gacanta ka yimi wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa hawge adiga inta ka timi suudi yemen wuxuu yihi ninka oo dabka lagu rida ma taqaanaa hawge mukaasuu yihi cabdullahi bin bitr yaa leedaha anaa leedaha ma dhihin cabdullahi bin bitr mukaasuu yihi ilaahan kugu dhaarshaa adiga miyaa ninkaas mukaasuu yihi haddana ilahay ugu dhaarin kuu sheegi lahayn aniga waa waa la soo oroday cabdullah cumar abubakar u keenay abubakar oo minbarki fadhiyo ee dadki wacdihaayo oo u keenay mukaasuu yihi waa kana cabdullahi bin bitr markaasaa abubakar ooyey markaasu wuxuu yihi waxaan ilaahay ku mahadiha asoo nafta iga qaaday wixii nabi ibraahim khaliil khaliilullaahi ibraahim lagu sameeyey ummadda nebi maxamed nin lagu sameeyin ilahay utusow siyar aclaam nubalaa juska saddexaad oo kale juska afaraad oo ka dhiga abuu muslim alkhawlaani tarjumadiis ku sheekaynayo waa qise oo macruufa oo dhacday qise oo la yaqaano xataa sheeko iyo dhah ma aha waa qise asxaabta ay wada joogeen oo la wada ogyahay marka saas waa ka maamulka yaa wato ilaaha wata yaqiintaadu muga inay gaarto waxa wax dhibaa ama wax taraa inay ilaah yihiin matala cuntadaa cunaysid haddaan ilaahay kuugu talagelin ma ku dhargeysid haddii ilaahay kuugu talagalna adoon cunaa dhargeysaa malaaigta yaa wax siiyo dadka waa ka wada xoog badan yihin halka mal waxaa dhulkaan cerkaan hal mar laqi karaa weyni intuu ka dhigtay muxuu cunaa marka na waxaa waxa keeno oo facaalu limaa yuriidu ah waa ilaahay marka waxaa baabu yaqiinka dhinacaas in laga gaaro waa midda nabiga asxaabtiisa ka gaareen waa yahay alxadiiث الraabic xadiidka afaraad marwiyun waay kii la wariyey maarata can abi hurayrata abi hurayra ayaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu alla ka raali noqdee can الnabiy sala اla alay slm nabiga ilahay uu ka wariyey qaala inuu nabiga yidhi yadkulu اljannata jannada waxaa gelayo aqwaamun qoomyaal afidatuhum walxaal qoomyaalkaasuna afidatuhum laabtooda ay tahay mithlu af-idati dayri shimbirta laabteedoo kale ay tahay shimbirta sida qalbigeedoo kale u yahay maxaa yeelay shimbirtu qalbigeedu aada u jilcan yahay shimbirta qalbigeedu aad jilcan af-ida horta waa qalbiga marka shimbirta qalbigeedu aada u jilcan yahay waqiila macnaahu ay mutawakiluuna waqiila quluubuhum raqiiqatun waa jiljilcanta quluubtooda waa jiljilcan yihiin dadka waxaa la rabaa qofka muslimkaa inuu qalbigiisu jilcan yahay inuu qalbigiisu jilcan yahay maxaa yeelay haddii adiga qalbigaadu adayg ou yahay nabigeena maxaa luu yidhi walow kunta fadan haliida alqalbi lanfallow min xawlik maaa nabigaa lagu galad sheegtay ilahi wuxuu yihi waxaad ku naqata fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan mid dabeeco adag leh haliida alqalbi qalbigiisu ou adag yahay haddaad tahay lanfallow minka waa kaa kala carar lahay maxaa yeele nabiga waa ka warqabtiin haddou arko wax yar ee dhibaataa saxaabta soo gaartay waa ka ooyi jiray hadii la yidhaha qofkaasaa jiran qofkaasaa dhibaata ku dhacday nabiga isla indhihiisa ay soo maraysa wamaca dalika haddaw gaal arkana waa kii dadka uga adeyg badan oo ahay ninka dadka uga adeyg badan oo ahay qofka muslimka marka maxaa laga rabaa inuu daa'iman wa abadan qalbigiisa jilcan yahay raxmad ay ka buuxdo inay qalbigiisu mar walba ay ka buuxda wamaca dalikana tawakal ay la jiro oo sida shimbirtu maxaa qalbigeeda ku jiro saako iska soo baxe meel cunto u taala ma laha goor qoosha ma wato waa iska baxday si isaga wareega geeda kudiga walaa ka cuna koo kale kudiga wax cuna geedto kale waa waxaa waaye tawakal ilahay xaggiisa iskaga tawakashay adigana saas oo kale inaad ahato laakiin sacyiga lala yimaado tawakulku macnihiisu uusan ahaanin gurigan jiifa gurigan jiifa uusan ahaanin الحديث الخامس حديث كشناد لفظي أنا نصي عديها بل نبيغا سيدة توكل كيسو ماشا وقارا كان أدوك في رسيسين الحديث الخامس حديث كشناد مروي وكيل وريه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله قال وريه أنه أصغو غزا واد دولي مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر نبيغا مرعيسو دولي قبال نجد لنا عن نجد حقيدا أيو دولا فلما وقتي قفل أو كسر النقدين نبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كسر النقدين فقفل معهم أسأل الله صلى الله عليه وسلم مركز نبيك صلى الله عليه وسلم ولا صلى الله جابرك فأدركهم وعاها شيء وعاها شيء أما إلا كل من القائلة وقت اللي قيلو شرحي قيلو شوحا لو يقانا برقا مركو كلادو ظهر كنا إلا جاري حوغا هردد اللي هو معايا إلا دكا قيلو شتا وعدك قيام ليلك آدم qayluushada daa'iman waxaa loo kaashadaa qiyaam leylka hurdada saas oo kale barqigaas oo kale oo afarta saac iyo shanta saac markay kuraylka bato la hurdaayo maxaa yeele qofku wax badan hurdi kari hurdadii kaloo haysana waa ka kaashana marka xilligaasoo kale qayluusha la yidhaha marka taasoo kale ayaa hayshay goormay helaysaa fii waadin tog iyagoo dhex maraayaan kathiiral cilaahi geedihiisu ay badan yihiin geedaha waaweyn ee la harsado waadi ay ku yaaliin فنزل وادقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وادقي وتفرق ويكالتغين الناس ددك يستدلون حال أي هرسنايان بالشجر ددكنا أيقو قيدها هوس هرسناي أي كالتغين نزل وادقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي تحت الصمرة قيد أو حال إلى الصمرة ودقو قرع لم يدع علماء كشيء جران وعوى قيدها مارته علامة إياله أو أقبها إياله حوغا أرقى يوحكا داقان فعلق النبي waa ku xoriyay biha sayfahu sayftiisana geedkii laan kamida ayuu nabiga ku xirtay waa hoos yaxay wanimnaa waa waa hurudna wuu yidhi jaabir nawmatan hurda yar ayaan hurdnay waqtigaasba faidaa waqtigaas rasuulullahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay yadcuunaa isagoo noo yeeraay markaan xoogaa yar indhaha isgelinay een hurudnaba nabigoo noo yeeraayaaba dhacdaba wa idaa waqtigaas ou nabiga noo yeeraayana cindahu agtiisa nabiga waxaa ahaaday acraabiyun nin reer baadiyaha nabiga agtiisa jooga waktigaas ou nabiga noo yeeraayo waxaa agtiisa fadhiyo nin reer baadiyaha faqaala nabiga markaas waxau yihi ina haadaa midkaan ikhtarada waa siibtay calaa sayfi ikhtiraad waxaa la yidhaha seefta marka gasha ku jirto lagasoo siibto ayaa la yidhahda ikhtarada waa siibtay calaya aniga korkayga sayfi seeftayda u isoo siibtay seeftiyoo korkayga suran ayuu ninkaan iisoo siibtay wa anaa anigana naa'imun mid hurdaaya aan nahay waa nabiga ka sheekaynaayo fastayqatu waa kacowre wa huwa fii yadihi ayadoo gacantiisu tahay saltan ayadoo macnaha aan gal ku jirin ee cad saltiga waxaa waaye ayadoo cad ee birbirayso ayuu ninka korkayga la taagan yahay ayadoo seeftii birbirayso oo korkayga la taagan yahay qaala cadaabigu wuxuu yidhi man yamnacuka mini yaa iga kaa reebaayo maanta yaa iga kaa dhici kara wa yaa iga kaa dhicina karo qultu waxaan dhahowra allah ilahay iga kaa dhici karo ilahay iga kaa dhici karo markau saas yidhi walam yucaaqibhu ma uusan ciqaabin wajalasa waana fadhiistay hadalka marka kan waa lafdiga hore waa soo goojo bukhaariga muslimka ahe riwaayada kale fi riwaayat waxay ahayd qaala jaabirun wuxuu yihi kunnaa waxaan ahayn maca rasuulillahi sala alay waslam rasuulka ilaahay bidaati riqaaci xarbiga daat riqaac ayaan isla joogno yiri fa idaa ataynaa waktigaas waxaan ba nimiday calaa shajaratin dhaliilatin geed hoos badan ayaan nimiday taraknaahaa geedka hooska badnaay waa uga tagnay lirasuulillahi sala alay slam asxaabta naxariistooda macnaa geedka hooska badnaay waxay yidhahen nabiga u dhaafinaya adiga seexo fa jaa-a waa yimiday rajulun nin ayaa yimiday oo min almushrikiina gaalada kamida wa sayfu rasuulillaahi nabiga seeftiisina mucallaqun mid lagu xeeray ay tahay bishajari geedkii kasoo laalaadaa fakhtaradahu waa soo siibtay ninka seeftii soo siibtay فقال وحوجر تخافني ما يقبقى يسهول سيفتاد أنا يستاهل قال النبي وحوجر لا قال وحوجر فمن يمنعك مني أو يا كان ريبان قال وحوجر الله إلهي كان ريبان وفي رواية أو كالوحية هذا من يمنعك مني قال الله إلهي كان ريبان فسقط السيف سيفتي على من يدي ninka imaarata gacantiisii marka allah yiriba seeftiya fariis ka baxay faakhada waa qaatay rasuulullahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay aseefa seeftiya nabiga qaatay faqaala nabiga muga waxaan socod wuri man yamnacuka mini adiga yaa iga kaa reebaya muga adiga hadda yaa iga kaa celihay mugaaso wuxuu yidhi kun khayra aakhidin labadayna kii qaata kii ugu khayrka badnay noqon wuri adna marka hore adan kuu qaatay adna hadda anaa ii qaadatay labadayna kii qaatay kii ugu khayrka badnay noqon kii fiicnay adiga noqon mana aniga inaan ku dilaan kuu qaato adigana hadda seeftay gacantaada ku jirtaa labadayna kii fiicnay adiga naqahee marka qaala nabiga mugaas qaala nabiga wuxuu yidhi tashhadu ma qiraysaan an laa ilaaha inaan ilaah jirin ila allahu ilaahay weynay maahina wa anii anigana rasuulullahi rasuulka ilahay inaan ahay ma qiraysaa bal ninka reerbeediyaga dhibkiisa arag qaala wuxuu yidhi la ma qiray mana ogoliyo inaan soo ashaato walaakin laakiin loo naqaye ucaahiduka waxaan kaa ballan qaadaa an laa uqaatilaka inaanan kula dagaalamin hadda kabacdi oo adiga aanan ku weerarino aanan dagaalkaada soo gelin walaa akuuna inaanan ahaanin maca qawmin qoom macigiisa aanan ahaanin yuqaatiluunaka adiga kula dagaalamaan ciddii damacda berri inay kula dagaashana inaanan soo raacin minaa waagadan islaamnimo ma ogola gaal waa gaalnimo isku taagan yahay magaa fakhalla sabiilahu baska jidkaada marwo ninkii markaas fa ataa waa yimiday asxaabahu qabiilkiisa u yimiday faqaala wuxuu yidhi ji'tukum waan idinkaga imiday min cindi khayri nnaasi dadka kii ugu khayrka badnaay ayaa agtiisa ka imiday maxaa yeelay nin adiga aad rabto inaad disho oo weliba korka aad ka saarta seeftiyoo cad haddana adiga kusii daaya ka waran oo kaa awooddaji maxay kutusaysaa marka marka koowaad waxaa waaye man yamnacuka mini midda anaga naga khusaysa maas waa nabiga waxaa waaye yaa iga kaa reebaa leed allahu marka tawakalkiisa ana waxaa waay kutusaysaa inaan seeftaana wax disha nabiga usan aaminsanayn yaa wax kugu dili karo ilahay wax ku dili karo ilaahay ayaana ku nabadgeli karo aayaddaas maxay kutusaysaa aayadda qur-aanka markii dagaalka bederla joogay nabiga waa kaunta dhagax qaatay ee uu gaalada ku shubay gaalada markuu ku shubay wuxuu ku yidhi shaahat ilwujuuhu wejiyaalkay ka gashay gaaladii o dhan waxaa leedahay sacabkii yarkaa ciida la qaaday sacab ciidoo la qaado kun qofood ee safane qofba meel taagan ka warran adiga si indhuhu uga kala gaari ilahay aayad qur-aan soo dejiya muxuu yidhi falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama fiiri marka xaqiiqada waxaa waaye marka shaygan yaa kugu sababaa gacanta nabiga ka tuura cii dhagaxi laakiin maxaa la yidhi ilaha kala gaarsiiye kun qofood maa nabiga gaarsii kara oo qofba meel ay jirto ilaha gaarsiiye waay marka ilaha gaarsiiye waay macnaha adiga waxaa lagaa rabaa muslim ma tahaa tawakalkaada baabkaasa ku xiraado ictimaadkaada iyo adiga waxaadoo dhan ha ahaadaano yaa i anfici karo ilaahay yaa wax i dhimi karo ilaahay intii kasoo horta soo maaha makhluuq le waa macnaha weliga ahaa ictimaadin lacag dhinahoo jeebka kuu jiro darajo dhinahoo lagu siiyey shaqo laguu qabtay guri albaabka kuu xiray waxaas oo dhan sababaa la yidhaha inaad la timaadidna waa kusa waajib kugu waayo oo inaad la timaadidna waajib waayo macnaha ma dhehaysid inaad ilaahay xujaysid oo inta meel fadhiisatid tidhaahd indhahaad ku qabatid aniga ilaahay saqma qadarin haa isaga afka hii gelin boygaadi waay marka isaga afka kuu geliha adee boqoraa taa marka noocooda daraa maahino ilahay dhulkuu kugu sheegay wuxuu yidhi qur-aankan kugu sheegay irsaqa dhulkan kuu dhigay doono doonaa lagu yidhi amarkiisa maa qaadid maxaa adiga xujada kuu keenay waxay yidhahdeen culammadu laba shiikhaa is soo raacday labada shiikh waxay ahaayeen niman cibaado usoo baxeen waxay u yimideen god oo ay habeenkii ku baryeen roobay kasoo carareen godki waxaa ku jirto abeeso oo duqa oo indhoola waxay arkeen waa yaabeen abeesadii meesha iska fadhidaan ma dhaqaaqi karto wax ma ogjeedo dhinacay u cararaysa male waxay yidhahen bal arrintaan aan fiirin subaxdii la baryo shimbir ordahay maana waa qaylina waa qowlea abeeso markay afka kala taagto hilib iyo walaxu soo dafo iyo bilic iyo walaxu soo qabto ugu ridaa waa la kala tegay labada shiikh midba caqligaa gal mid wuxuu is yiri adiga abeesadan oo kala noqo tawakal ilaahay iska tawakal meel iska fadhiiso ilaahay cibaadadiisa la ujeeso maxaa la yidhaahdaa adiga irsaqa ilaah afka ku geliha kii kalena muxuu go-aan gaaray sidii shimbirkan isaga naftiisa u anfacay keyrkiisna u anfacay adiga shaqayso ummaddana anfacay labadooda magaalaa la tegay mid qaaliyow noqday dadkau darsigu u akriyaa mudarrisow noqday kii kalena tusbixiisaw qaata meelu fadhiistay cibaado ku jiraan ma dhaqaaqaayo shiiqooda u yimid wuxuu ilaahay maxaa dhac saasaa ugu dhacdo waa hebel maxaa ku dhacay saana u fadhiya cibaado u fadhiyaa waa ay kanna waa shaqo u noqdo waxaa leeyahay waana shaqeeyaa ee kanna waxa waaye ee qa- darsi darsina waa siiya sheekh labadoodu soo wacay wuxuu yidhi maxaa dhac intay ka qaateen wati maanta waxay yidhaheen meeshaasaan soo marnay abeesadaas iyo shimbirkaasaan aragnay shiiqa ulow qaata kii oo tusbax iyo meesha la fadhi awladi ilahay inay xujaysa maya daradaad gaartood daradaad maxay gaartood ilahay irsaqa waa ballan qaaday waa kuu kadina adoo xataa cunno ku ku dharji karaa laakiin maxaa inta abeesa ku daysale oo indhoola ah shimbirka oo asaga anfaca maxaa ugu daysabeysa dabaal ilaata shimbirkaa nafkiisa u anfacay asna waa anfacay ur keyrkiisa maxaa midka xun adiga u doorato midka xun maxaa u doora marka waxaa la rabaa adiga ilaahay waa la kala saartaa inta kula tagto kala saarka ha gaarsiinin haye ilaahay hadda markaas waxa sii haya sometimes ku fadhiisanaya marka waxaa waa nooc oo addoonnimadu waa ka baxay maxaa yeelay wixii nabi maxamed samay jaray oo nabiyaasha ka hor samay jareen waa kasba jareen waa duuli jireen waa dagaalami jireen waa isdifaaci jireen wamaca daalikana tawakulkooda ilahu saaray wamaca daalikana tawakulkooda ilahu saaray macnaha marka waxaa waay xujo adiga hala imaanin wallahu subxaana wa tacala aclam Ah, qafala Ah. falamaa qafala markuu kasoo laabtay ah, markuu kasoo laabtay ha saas ma loo qaadan miya ya waa dhamaaday ya ما شاء الله أو آه. وفي رواية سدحدات ما ما ما قوله قوله قفل قوله قفل
آه ما ب- شرح من الاحتمال يعني وقوله قفل أي خجع والصون غدواي مركب الدقال كصون غدواي العلال وحوى الشجر الذي له شوك جيد كقدح ذلك سيدا قرعة وكان عندنا قلنا قانا والصمر والصمرة نبحالها بفتح السين والضم اليمين وحوى الشجرة من الطلح سيدا جيد كموسكو كلا أو أمارتي علينت ووين لك وهي العلام من شجر العلاء geedka xibnihiisu ay waaweyn yihiin calamo waaweyn leh ikhtarada sayfu ay sallahu waa isla siika waay wa huwa fii yaddi waxaa laga wadaa saltan ay masluulan mid la siibay ayadoo ah marka saas waay waw bifatxi saadi wa dumi qaaf in sha allah halahaada